bismillaahi raxmaani raxiim habi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka haweenee dalsan qodobada ugu daroona waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo sheegay in maalinta berri wixii ka dambeeya ay dhaqan geli doonto shaqaynta mootooyinka e iyo b berina ay shaqayn doonaan e iyo amara culus ay soo saareen madaxweynaha soomaaliya oo shir gudoomiyey shirka golaha watashay qaran ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ku ah dowladda dhexe ee soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir oo la horgeeyey rag loo haysto ka ganacsiga cunooyin iyo cabitaana dhacay ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo doortay guddoomiyaha naadiga ardayda iyo ku-xigeenkiisa kadib doorasho ka dhacday xarumaha jaamacadda abaaraadka dibadda warkeenna habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qolaadda u dhexaysa waddanka suudaan hoggaankooda oo sii xoogaysatay iyo xabad joojin la kala dhex dhigay dhinacyada oo dhaqan gashay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa arbaco taarikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha may sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaaday iyagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku biloobo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay soo saareen amaro kala duwan oo ku aadan dhaqangalka mootooyinka xarfaha e iyo b iyo in maalinta beri ah ay shaqeyn doonaan mootooyinka e ama xarfaha e ay ku qoran yihiin haddii mooto b ku qoran tahay oo beri shaqeynaysa la arkana ganaax lacageed oo boqol doolar gaaraysa la ganaaxi doono afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax carab ayaa warfidiyeenka la hadlay
bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto milkiilayaasha mootobajaajyada magaalada muqdisho ku socoto waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda hoose ee xamar taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar og guddiga maareynta mootobajaajyada gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ujeedo dhaqangalka maareynta mootobajaajyada iyo ganaaxyada ka dhalanaya iyadoo la fulinayo lana meelmarinayo go-aankii maamulka gobolka banaadir ee ahaa in afar iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex oo maanta ah ay ku eg tahay diiwaangelinta iyo midabeynta mootobajaajyada ka shaqeeya magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu wargelinayaa milkiilayaasha mootobajaajyadii u hogaansamay awaamiirta maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar kow in laga bilaabo shan iyo labaatanka bish shanaad laba kun labaatan iyo saddex oo maalinta berita ah uu dhaqangalayo jadwalkii loo asteeyey mooto bajaajyada magaalada muqdisho ee kale ah e iyo b oo midba maalin uu shaqeynayo laba saacaddu marka ay tahay shanta aroornimo oo maalinta berito ah shan iyo labaatanka bishanaad laba kun labaatan iyo saddex waxaa howlgalaya oo keliya ama shaqeynaya mootooyinka ku asteysan e ee ku midabeysan midabka jaalaha iyadoona maalinta xigta ee lix iyo labaatanka bishanaad laba kun labaatan iyo saddex saacaddu markay tahay shanta aroornimo ay shaqeynayaan oo keliya mootooyinka ku asteysan b ee midabkeedu yahay buluuga sidaana ay ku dhaqan gashay in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan e iyo b midba afar iyo labaatan sac oo ka bilaabanaysa shanta aroornimo ganaaxyada ka dhalanaya dhaqangalka maareynta mootobajaajka kow mootobajaajka aan soo marin habraacii diiwaangelinta iyo midabeynta saxda ah ee la qabto waxaa la ganaaxayaa lacag dhan laba milyan iyo lix boqol shilin soomaali ah oo u dhiganta boqol doolar laba mootobajaaj diiwaan gashan oo shaqaynaysa maalin aanan loo asteynin waxaa la ganaaxayaa lacag dhan laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah oo u dhiganta lacag boqol doolar ah saddex mootadii si iskeeda u midabeysata qaadatana na lambar been abuur ah ee la qabto waxaa loo aqoonsanayaa in ay khatar ku tahay amniga waxaana loo gudbinayaa laamaha ammaanka si ay ugu gutaan waajibaadkooda kaga aadan afar xafiisyada kala wareejinta milkiyadaha sida nootayooyinka waxaa la farayaa inaysan kala wareejin karin mooto bajaaj maadaama dhammaan mootooyinka bajaajyada lagu diiwaangeliyey milkiliyadda ama milkiyadda saxda ah haddaba haddii ay timaado kala gadasho mooto bajaaj waa in lagu soo wargeliyaa waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda heeso si loo bedelo milkiilihii hore sidaa daraaddeed xafiisyada ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa in ay dhaqangeliyaan go-aanka mas-uuliyiinta ogeysiinta ku lehna waxaa laga rajeynayaa inay sidaasi ula socdaan waxaa xeerkaani saxiixay kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir mudane ciise maxamuud goore
maamulka gobolka banaadir saalax carab ayuu kaasi ahaa markan shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo shir gudoominaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ka furmay shirkan arrimaha looga hadlaya waxaa ugu waaweyn xaaladaha amniga dalka arrimo kala duwan ay kamid tahay dhamaystirka arrimaha diincafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii horey ay u gaareen golaha wadatashiga qaran madaxweynaha ama madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira sida madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe kan koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen iyo galmudug axmed qorqor ayaa dhammaan shirkan ka qeybgalaya waxaana kaliya ka maqan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni kaas oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya siciid deni ayaana shirkan ka baaqsaday oo aanan ka qeybgelin guud ahaan sababo la xiriira khilaaf ku dhexeeya isaga iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan haddii uu soo ilaado kadib waxaa la filayaa in dhinacyadu ay arrimo kala duwan iyo war-saxaafadeed ay kasoo saaraan war-saxaafadeedkaas oo isagu ah mid ay lagu soo bandhigi doono qodobada kala duwan ee shirkan looga hadlay ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa doortay guddoomiyaha iyo sidoo naadiga ardayda iyo ku-xigeenkiisa kadib doorasho ka dhacday xarumaha kala duwan ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed doorasho aada u xamaasad badneed ayaa si isku mid a kaga qabsoontay xarumaha kala duwan ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana lagu dooranayay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka naadiga ardayda jaamacadda ummadda in ka badan saddex kun oo arday waxna ka barta jaamacadda ummadda faracdeeda kala duwan ayaa dooranayay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa musharaxiinta tartamaysa ayaana ahaa sagaal musharax oo u taagnaa noqoshada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka naadiga ardayda jaamacaddaas xilka guddoomiyaha ayaa waxaa u tartamayay wiilal oo qura oo gaarayay toddoba wiil halka xilka guddoomiye ku-xigeenka ay u tartamayeen gabdho oo keliya oo laba ahaa doorashada oo saacado badan qaadatay ayaa waxaa daafuray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka jaamacadda ardayda jaamacadda ayaana safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay u dooran lahaayeen hoggaankooda xalay saqdhexe ayayna gaartay doorashada in lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah guddoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda ummadda ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo faarax nuur salaad halka guddoomiye ku-xigeenka loo doortay roodo maxamed maxamuud ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay codadka ay kala heleen musharaxiintii tartamaysay waxaan ku dhawaaqayaa aan ku horumarinayaa natiijada guddoon ku-xigeenada gabdhahan ka bilaabaya maadaama aan arkaya gabdho badan oo sacrifice sameeya oo qaarkood baa dhulka ku dhacay waa arrin mudan bogaadin laguna farxo waxayna caddaynaysaa garab istaagga ay isku muujinayaan dhammaan ardayda jaamacadda guud ahaan waxaa codaysay saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo lix arday oo ka tirsan jaamacadda qeybaha kala duwan ee fakultiyada jaamacadda ay leedahay xilka musharaxnimo ee guddoomiye ku-xigeenka ardayda naadiga ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa u tartamaysay saynab axmed cabdilkariim iyo rawdo maxamed maxmuud natiijadu waxay u dhacday sida tan soo socota saynab waxay ku guulaysatay kun sideed boqol soddon iyo toddoba cod halka rawda ay ku guulaysatay kun sagaal boqol toban iyo sideed waxaa naga khasaartay laba boqol afartan iyo kow cod sidaa daraaddeeda waxaanu shaacinaynaa musharaxa ku guulaystay xilka guddoomiye ku-xigeenka inay tahay rawda maxamed maxamuud een si la mid ah waxaan ku xigi doontaa inaan ku dhawaaqno cidda ku guulaysatay xilka guddoomiyaha ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed een si la mid ah waxaa codaysay guud ahaan doorashadii saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo lix arday waxay u dhacday sida tan waxaa ku tartamayay toddoba musharax ay kala yihiin cabdiraxmaan maxamed maxamuud cabdi seeko makaa'il garaad faarax cabdiqaadir muuse garaaye caraaye cabdifataax cabdirasaaq shariif shabeelle shaafici cabdi dhugad faarax nuur salaad cabdiraxmaan cabdulaahi buule natiijadu waxay u dhacday sida tan shaafici cabdi dhugad waxa uu helay boqol soddon iyo sagaal cod cabdiraxmaan maxamuud cabdi seeko waxa uu helay laba boqol siddeetan iyo lix cod cabdifataax cabdirasaaq shariif shabeelle waxa uu helay laba boqol sagaashan iyo laba cod cabdiqaadir muuse caraaye waxa uu helay afar boqol laba iyo labaatan cod cabdiraxmaan cabdulaahi buule waxa uu helay siddeed boqol iyo shan cod makaa'il garaad faarax waxa uu helay siddeed boqol konton iyo saddex cod ugu dambeyn faarax nuur salaad waxa uu helay kun boqol sagaashan iyo sagaal
cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka xaaladda wadanka suudaan weli waxay tahay mid aada u cagiraan inkastoo dhinacyada inkastoo dhinacyada xabadjoojintii lakala dhex dhigay ay noqotay mid dhaqan gashay guud ahaanba colaada wadankaasi suudaan ayaa waxaa ku barakacay hal bilyan oo qof dad gaaraya halka dad kale aada u fara badan ee gargaar bili-aadamnimo ay u baahan yihiin sida lasoo warinayo guud ahaan warkii habeen caawaraadiyaha dalsan kala socoteen waa nagantaa ciddi warkayga seega barahayna bulshada ayay ka heli karaan ammaano allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel